waxaan uga baahnay shirka laba sababood awgedeed aan uga baahnay madaraka sababta koowaad annaga waxaan nahay dadkii u nasab sheeganay gobolka jedo gobolkii markii annaga shirka aan galnay oo yani mataqaana nin walba gobolkii yani kasoo jeedi ama qabiilkii ama yani qowmiyadii oha ay ku sheekeeyaan layiri markaan ku sheekeynay annaga iyo qoladan oo yani mataqaana meesha ka wada degno dhammaan dadkii waxayna yidhaahdeen gobolka geda waa nagula dulmiyey annaga haddaan nahay qowmiyada digil iyo mirifle oo degta oo nasab sheeganay gedo ayaa dhulkeedii la qeyriyey oo loo diiday nagula dulmiyey malaaq marka laga soo tago ee dadkan kale aad ka hadlaysaad leedahay waynala degan yihiin idinka kabeel ahaan maxay tahay sababta shirka aada uga baxdeen waxaa dhabta ah shirka aan uga baxnay markii yani mataqaana muxuu ahaa dalada yani kale saddexda dalada kala qaybiyay anaga waxaa unasabsana gobolka geda gobolka iyaga geda ayaa la yiri bartanba yani mataqaana qolada meesha joogtay oo xooga ka qabsatay labaatankan sano dhulka kahaysatay ay yidhaahdeen qoladan maba degan nololama degano annagaa gedadan sida i gedana la yidhaha markay yidhaahdeen dadkii oo yani dhadhaxaadista aan ka rabnay oo yani dawladda yani amauraka iga dhahaayeen waxay udhidnaglugnaadeen dhinaca yani mataqaana nimankana oo laadgarceen ma garat xaggee degtaan idinku si aad ugu xisaabtantaan inaad qeyb ka noqotaan baarlamankan jubbaland ee la dhisaya hadda waxaan degaynaa annaga magaalada la yidhaahdo gobolka geda guud ahaan gaar ahaan magaalada doolow ruub baardheere garbahaarey ayaan deg boordhuubo intaas tuulooyinkeeda maca tuulooyinkeeda bay ee gedan degna annaga ma garata ma u sheegteen dadka shirka fududeynaya ee ku howlan dhismaha ee baarlamanka jubba waa u sheegnay mar aan ahayn laba aan ahayn saddexan ahayn aan u sheegnay inaan dadka dalka unasoo sheegnay annaga aan nahay qowmiyada degala mirifle gaar ahaan qowmiyada anaan kuu sheegay magaalada ruub doolo baardheer boordhuubo garbaari gaay iyo geda dadka beerahooda talooyinkooda caanahooda ukuntooda ewiskooda qoxoshooda dadka imaanaya canshuurtooda imaanaysa oo canshuurta dawladda laga qaadaya dadka yani nahay annaga nahay waa ogyihiin ayaga annagana waa noosheegan dulkuna deegaankana ay dejiyeen oo nasab sheeganaya nahay annaga ma garan inta aan shirkan la qaban waxaa jiray shir dib u heshiisiina oo beelaha gobolladan degan ee kismaayo loogu qabtay shirkaas miyaan markii hore looga hadal sida beelaha gobolladan wada dega ay wax u qaybsanayaan shirka dib u heshiisiin annaga unkaan imaatay waxaa la kulmay laba golo oo guddida farsamada la yidhaahdo mataqaana guddida iyo guddida khilaafaadka iyo ururka iga unbaan aragnay annaga saan wa imaadnay annaga dhalkanada waxaan caaga dabdana ma rabno dhulka iyagana badkaatanba inay yani mataqaanaa dhul lalada gorgortamo oo dad aan hadda dhawaan soo digay oo kow iyo labaatankan sano wadanka qabsaday inay yani mataqaana u nasab sheegdo oo haddana loo yani loo sharciyey badkaatanba waan kasoo horjeednaa walaalow macaana aniga dhul dadna ma rabno dhulka iyanaga waxaan rabnaa gobolka geda ah annagaa mas-uuladeeda ah annagaana degan annagaana wax naga gorgorto ama nalaga warweydiinaya haddii arrintadaa si ka bedelan ururka igolgoboleedka igad iyo maamul goboleedka dawladda jubbaland hadday isa kale waxay wadaan annagu badkaasana sidaasaan u qaadanayn shirka inaan u qaadaan beel ahaan qowmiyad digil mirif haddaan nahay oo gobolka geda ay degta ma garata waxaa la leeyahay idinka sadbursi raba oo kuraas aydan lahayn doonaya inaad gobolada ka heshaan marka dadka aragtidaas qaba maxaad ugu jawaabaysaa walaalow horta yani mataqaana waa runtaa dadka dadka fikrid maaha isku aragtina ma aha laakiin dadka yani dad oo dhudhunka faraha foodooda aan wax ku cunaynin oo dhudhunka wax ku cuna rabay hataba horta qowmiyadda anaga aan sheegan ma aha ma garad